Ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Muqdisho qaybta arrimaha bulshada ayaa qalab ciyaaro oo ka kooban kan kubadda cagta iyo kolayga ku wareejiyay maamulka degmada wadajir si loo horumariyo looguna dhiirigeliyo dhalinyarada kubadda cagta ee degmada. Madaxa horumarinta ciyaaraha gobolka Banaadir Daawud Maxamed Axmed ayaa bogaadiyey sida ay ciidamada Talyaaniga qaybta arrimaha bulshada u garab taagan yihiin dhalinyarada gobolka Banaadir.
waxaan dhowr mar usoo joogay eh, communitiga talyaaniga wadanka talyaaniga caawimaad hore ay u bixiyeen degmooyin hore maantana ay degmada wajir halkan ay ku gudoomeyso eh, agab sports shaqsi ahaan aada iyo aada ii farxad gelinaysaa maxaa yeelay eh, waxay dhiirigelinaysaa dhallinyarada deegaanka degmada wadajir waxaana rajeynayaa dowladda talyaaniga inay sii wado sida guddoomiyaha uu ka dhawaajiyena dhisme inay kusoo darto garoomada badankood dayactiray u baahan yihiin waxaan ka rajeynanaa inay qayb ka qaataan dayactirka garoomada Taliyaha ciidamada Talyaaniga qaybta arrimaha bulshada ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay caawiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaana uu sheegay in Soomaaliya iyo Talyaaniga ay ka dhexayso taariikh walaalnimo oo aad u qoto dheer. Gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulle Afrax ayaa sheegay in ay ka gudoomeen ciidamada Talyaaniga qalab ciyaaro oo ay u baahnaayeen. Waxaana uga mahad celiyey garab istaagooda.
ee waxaan ka guddoonnay ee hawshaas ay noola qabteen iyo agabkaas ay nagu wareejiyeen waan uga mahad celaynaynaa ee aad iyo aadan baahay ugu qabanaa in muxuu ahay ay noo bataan ee dhiirigelinta dhallinyaradu ay noo badato waxaan rajaynayaa maadaama ay muxuu ahay dhallinyaradu ay eh, priority noo tahay number one in aan muxuu ahay wax badan oo aan ku dhiirigelin u helno sidaan oo kale waxaan qorshaynaynaa inaan sidoo kale aan u helno garoomadii oo muxuu ahay lagu tababari lahaa oo tiro badan oo ka badan kuwaan hadda haysano kana qurux badan marka aadaan uga mahad celinayna walaalahayna muxuu ahay naga caawiyey hawshan dhallinyaradu ay me- dhinac meel walba joogaanba ay muxuu u helaan agabkaas annagana haddii la yidhaahdo si qurux badan ayaan u gaarsiin doonaa dhallinyarada